madaxa ugu sarreeya howlgalka ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ayaa maanta ka hadlay arrimo la xiriiro waxyaabihii u qabsoomay iyo xilligan waxyaabaha ay damacsan yihiin in ay qabtaan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya francisco madera oo ah madaxa howlgalka amisom islamarkaana ah wakiilka gaarka ah ee midowda afrika ee arrimaha soomaaliya oo maanta shir jaraa-idka ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay as i noted in my brief to the united nations security council last january we cannot underestimate sidaan ugaga warbixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey januuradii lasoo dhaafay ma dhayalsan karno halisaha isdabajoogka ee ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed kala kulmayaan dagaalka al-shabaab ka dhana dagaalkan ma ahan mid soomaalida keligeed ku kooban argagixisnimadu waa halis caalami a mana ahan in keliya ay gobolkan saameynayso balse sidoo kale dalalka horuu maray ayay saameynaysaa iyadoo ay jiraan dadaalada isdabajooga ahi ee dhammaan dhinacyada waxaan ku kalsoonnahay in halista al-shabaab la xakamayn doono waxaa aad ii dhiirageliyey yabooha dalalka ciidamada keenay soomaaliya kuwaasoo si buuxda u wajahaya baahida xoojinta ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida ah sida ay kaga xaqiijiyeen shirkii dhowaan jabuuti lagu soo gebagabeeyey ee madaxda dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya
kale madaxa howlgalka ee soomaaliya francisco madera waxaa kale uu ka hadlay arrimaha ku aadan siyaasadda iyo sugidda amniga xilliga doorashada ee sanadkan la filayo in ay ka dhacdo soomaaliya as you know preparations for elections to be held later in the year are ongoing sidaad la socotaan waxaa socda isu diyaarinta doorashooyinka la qabanayo goor dambe sanadka ah tani waxay u noqon doontaa soomaaliya tallaabo weyn hore loo qaaday dabcan al-shabaab waxay isku dayi doonaan inay carqaladeeyaan laakiin waannu u diidi doonaa iskudaygooda doorashada waannu qaban doonaa amisom waxay si dhow ula shaqaynaysaa dowladda soomaaliya iyo xulafadeeda si hannaanka loo taageero waxaynu sii wadi doonnaa inaan la shaqayno ciidamada ammaanka qaranka soomaaliyeed si loo xaqiijiyo deegaan ay doorasho ka dhacdo
madaxa amisom ee soomaaliya francisco madera waxaa kaloo uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee milatari oo ciidamada amisom ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe we have achieved good results recently in our military operations in middle shabelle region waxaanu ka gaarnay natiijo wanaagsan dhowaanahan howlgalladiinnii milatari ee gobolka shabeellaha dhexe ee guutada shanaad halkaas oo dhowr magaalo la xoreeyey waxaannu sii wadaynaa inaan mintidiinta sii rixino ilaayoo looga diido inay dib isku soo aruursadaan ganacsadaan iyo inay howlgalaan magaalooyinka sida ceelcadde ceelbaras iyo biyocadde ayaa nolosha caadi ku soo laabatay carruurtuna iskuul ayay aadaan
howlgalka midowda afrika gaar ahaan dalalka ay ciidamadooda ka joogaan waddanka soomaaliya ayaa muddaba dagaalo kula jiray xarakada al-shabaab iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxayna magaalooyin badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay kala wareegeen xarakada oo horay u maamuli jirtay balse magaalooyinka qaar ayaa dadku ilaa hadda aysan si toosa isaga gudbi karin waxaana howlgalka amisom ilaa hadda uu ka socdaa qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho